jadwalka noo dhisan wuxuu yahay maalinta sabtida ah musharaxiinta inay hor yimaadaan aqalka sare halkaa oo ay ka jeedinayaan khudbadihii ay loogu talagalay inay lagu soo doorto uu nin walba ka jeedin lahaa maalinta axadda ahna hadduu ilaah yidhaahdo waxay noqonaysaa maalintii doorashadu ay dhici lahayd doorashada qaabkay u dhacaysa waxaa weeye marka hore waxaa la dooranayaa guddoomiyaha markii guddoomiyaha la doorto waxaa ku xiga guddoomiyaha koowaad ku-xigeenka koowaad waxaa kusii xiga guddoomiyaha labaad ku-xigeenka labaad markaa waxaan helaynaa guddoonkii oo dhan oo mataqaan baarlamaanka aqalka sare habka oo u dhacayo doorashada waxay noqonaysaa cod dheeri guddoomiyaha waxaa isku sharaxay laba laba musharax labadaa musharax waxaa codka dheeriga ninka iskale ayaa ku guulaysanaya hadduu ilaah yidhaahdo ku-xigeenada maadaama ay laba aysan ahayna toddoba iyo toddoba yihiin waxaa dhacaysa in la galo afarta ugu horeysa in in marka hore marka afarta ugu horeysa in la qaato ee jirooniga labaad ay galaan afartaa haddana labada ugu dambeyso qaybta saddexaad in la galo saa ay ku kala baxaan iyagana dheeri kuwa ugu dambeeya saasay doorashada u dhacaysa